maalintii talaadada ayaa waxaa magaalada muqdisho lagu saxiixay heshiis la sheegay inuu u dhexeeya labada maamul goboleed ee iska soo horjeeda ee koonfur galbeed soomaaliya oo ku doodaya inuu matalo lix gobol oo ku yaalla koonfurta soomaaliya iyo mid kale oo isna sheegta inuu matalo saddex gobol xarumaha labadaasi maamul ayaa waxa ay ku yaallaan magaalada baydhabo oo xilli isku dhowna lagaga dhawaaqay heshiiskaasi oo ay garwadeen ka ahayd dowladda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in lagu heshiiyey in labada dhinacba ay qaataan maamul ka kooban saddex gobol oo kala ah shabeellaha hoose baay iyo bakool hase ahaatee qaar ka mida maamulka sare ee koonfur galbeed soomaaliya oo uu ku jiro madaxweynaha maamulkaasi aaminsan lixda gobol madoobe nuuno maxamed ayaa arrintaasi ka biyodiiday haddaba barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka waxaanu ku falanqaynaynaa heshiiskaasi iyo mowqifka labada dhinac waxa uu ku salaysan yahay waxaana ka qaybgelayaa cabdulaahi maxamed idriis oo leesta loo yaqaano oo ah wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo ugaas xasan oo ah afhayeenka maamulka saddexda gobol oo labaduba jooga magaalada baydhabo iyo sidoo kale cabdirashiid khaliif xaashi oo ah guddoomiye ku-xigeenka macadka heritage ee xaruntiisu tahay magaalada muqdisho intaanan haddaba dhegeystayaal idiin soo gudbinin doodda waxaana marka hore idiin soo gudbinayaa warbixin ka hadlaysa aragtiyada kala duwan ee kasoo baxayay tan iyo markii heshiiska la saxiixay oo uu magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheena mukhtaar maxamed catoosh cabdilfataax geesay wuu saxeexay heshiiska wakiilka koonfur galbeed lix haddana waxaa noo saxiixaya wakiilka koonfur galbeed saddex ama hogaamiyahooda madeer wuu saxiixay
tan iyo markii ay saxiixeen heshiiska labada maamul ee laga dhisay magaalada baydhabo saddex iyo labaatanka bishan waxaa jira aragtiyo kala duwan oo laga muujiyey heshiiska heshiiskan oo ay garwadeen ka ahayd xukuumadda soomaaliya waxaa goobjoog ahaa oo taageeray madaxda ugu sarraysa dalka iyo beesha caalamka magaalada baydhabo saddexdii maalin ee ugu dambeeyey waxaa ka dhacayay dibadbaxyo lagu taageerayay heshiiska kaasi oo ay ka qayb galeen boqolaal dadweynaha magaalada baydhabo xasan xuseen maxamed xasan eelay oo ah wasiirka maaliyadda maamul goboleedka saddexda gobol oo ka mid ah mas-uuliyiinta ka hadlay dibadbaxa ayaa v o a u sheegay ujeeddada bannaanbaxa inay tahay inay muujiyaan taageeradooda ku aadan heshiiska labada maamul goboleed ay gaareen walaalow shucuurtooda mid la soo koobi kara ma aheen aada ayay ugu faraxsanaayeen maadaama ay heleen dad walaalahooda oo in badan ismaannaafsanaa ay heshiiyeen aad bay u faraxsanaayeen heshiiska maamulka madaxweyneha inaa saxeexay waa soo dhaweynaynaa wuuna dhaqangalaa cidna weydiinaya ma inuu dhaqangalaayo wax shaki kuma lahan dadkan deegaanadan baayi boqol iyo shabeellada hoos dega waa dad walaale dad isdiirsanna maaha halanayna hadda isku meelaa la keenay oo dhinaca loo wada jiheeyey hadda wixii ka dambeeyo dibudhis iyo difaaca dalkooda unbay ka shaqayn doonaan insha allah inkastoo heshiiska laga soo dhaweeyay meelo badan haddana beelaha qaar ayaan ku qanacsaneyn heshiiska nabadoon maxamed xasan xaad oo ah guddoomiyaha odayaasha beelaha wiye ayaa sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid aan la aqbali karin nimankii baydhabo isku haystay oo lixda iyo saddexda kale ahaa waa la heshiisiiyey international communitiga iyo madaxweynaha federaalka soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka intuba shilay ka qayb galeen in loogu ansixiyey saddexdii gobol laguna heshiisiiyey lixdii iyo saddexdii dabadeedna ayaga loo oqoonsado inay saddex gobol dhistaan iyagu saddexaas gobol oo ah bay iyo bakool iyo shabeellada hoose muddana waa qabnay oo warkaasi waa meelaha waa socsoc arrintaas marka waa dulmi iyo xadgudub iyo tacaddi aan geed loogu soo gamba labadaas gobol oo bay iyo bakool nimanka degaahi gurina kuma laha beerna kuma laha holana uma daaqaan shabeella hoose wax shaqa ay ku leeyihin lama arko maxamuud maxamed xasan maxamuud shiino oo ka mid ah waxgaradka sida weyn u taageersanaa maamul goboleedka lixda gobol ayaa soo dhaweeyey heshiiska labada maamul ee saddexda gobol iyo lixda gobol ay ku gaareen magaalada muqdisho wuxuuna sheegay beelaha kasoo horjeeda heshiiska inay yihiin kuwa damacooda uu ka zaa'id calaleeyey marka ugu horreysa waxaan u sheegayaa dadkan buuqa iyo shirarka samaynaya oo oo colaada abuuraya inay joojiyaan oo dowladnimo weygeeda ay u dhaqaaqaan ummadda soomaaliyeed waa mid marka waxaa la rabaa in laga dhigo saddexdan gobol laisraaciyo saddexdaasna laisraaciyo markaa si meel laga bilaabo loo helo federaalkii aan qaadani aan nidhi qof kasta oo gobolkaas ku nool saddexdaas gobol iyo saddexdaas kale iyo xamar iyo meel kastoo soomaaliya ay tahay qof specifically hebel adiga ciddaasa u dhalatay la dhihi doono ma jira mana dhicin bal horta sida fadhiga loo helo in saddexdaas gobol la israaciyo oo dowladnimadii maamulkeeda la sameeyo fikradaas waay marka waxaan qabaa aniga in yacni la soboorto gareeyo heshiiskaas dhacay
mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed ee lixda gobol ee muqdisho heshiiska ku saxiixay ayaa muujiyey inay xal u arkeen heshiiska iyo in la badbaadiyo shacabka koonfur galbeed cabdifataax maxamed ibraahim geesey oo dhanka maamulka lixda gobol u saxiixay heshiiska ayaa ka hadlay
horta dhowr qodob ayaa maaragtay ugu muhiimsan sababaha keenay in heshiiska la saxiixo qodobka ugu horeeyo wuxuu ahaa maamulada lixdaas gobol dadkii aas-aasay oo dhisay oo hormuud ku ahaa ayaan ka mid ahayn waxa marka kalifay in la tanaasulo waxaa ugu horeeyo waa ogtihiin muddo waxaa socday buuqa saddex gobol oo dhinaca jubbooyinka saddex gobol oo reer baydhaba dhiseen lix gobol oo reer baydhaba ay dhiseen isjiijiidkii iyo go-aankii beesha caalamka ama international communitiga iyo dowladdii dhexe ee soomaaliya ee qaadata ee ahaa in saddexdaas gobol oo jubbooyinkana maaragtay la dhisay saddexdan gobolna maaragtay la dhiso si kumeel gaar ah si hadhow saddexda gobol ee jubbooyinka iyo saddexda gobol ee koonfur galbeedba wakhtigooda kumeelgaarka intuusa dhammaanin ka hor inay isu yimaadiin kana tashtaan aayahooda hadday lix wada qaadanayaan hadday saddex ahaanayaan hadday afar qaadana hadday shan qaadanayaan maadaama wuxuu marka uu yahay wakhti yar oo kumeelgaar ah oo sanad ah haddana uu yahay wax ummadan wakhtigaas sanadkaa muhiimadda ay tahay inays u xayirnaanin shakhsiyaad siyaasiyiin ah oo anigu laftirkayga aan ka mid ahay danahooda gaarka iyo rabitaankooda iyo xilka ay hayaan keliya inaysan ummadan u xayirnaanin ay muhiimaddu ahayd aqoon-yahanada qaar ayaa ku taliyay in dagaal la iclaamiyo uusan xal ahayn balse loo baahan yahay in dhanka wanaagga wax laga fiiriyo brofesor cabdiraxiin macaliyarow ayaa sheegay soomaaliya inay burbursanayd muddo ka badan labaatan sano haatanna loo baahan yahay in xal lala yimaado oo waxaan soomaali maanta ay ku kala qaybsan tahay iyo rafaadkan ee jira oo qabaa'ilka iyo aan diinta ku salaysnayn runtii nin aaminsan ma ahi haddana waddankii sidaanuu noqday waa la dhibtooday aadaa loo go'ay waa la baaba'ay in dhib kale iyo dagaal iyo hanjabaad iyo waa dhul aan rabaa inaan qabsado ama dhulkaygii waa meeshaas wax sheegaso nafteeda waxay ku fiican tahay in lagu beesgareeyo deganaan iyo ilbaxnimo waa isnaqaanaa dadka dadkii soomaali waaye dad oo aqoon isu leh oo isla dega oo isla nool oo wadajir u noolaaday waaye dhinac kasta ha noqotee gobollada lagu nool yahay inta badan loo soo hayaamayna waa gobollada barwaaqada ay jirto marka waxay ila tahay in arintaas ay khatar horleh ay leedahay weliba ay khatar ku tahay qof allaale qofkii fitno iyo xumaan isaga bilaabo ama ku talagala inuu dadka dhibo dhibka isagu ay ku soo noqone marka waxay ila tahay in arrintaas aad looga fiirsado magaalada baydhabo dhowaan waxaa la filayaa in laga dhiso maamul ka kooban saddex gobol kaasi oo dowladda federaalk iyo beesha caalamka ay aqoonsadeen mukhtaar maxamed catoosh v o a muqdisho waa tahay aad buu u mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh aan u soo noqdo doodeenna cabdulaahi maxamed idris leesta iyo ugaas xasan iyo cabdirashiid khaliif dhammaantiin mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan rabaa in aan marka ugu horreysa ku bilaabo su-aal ah bal sidaad u aragtaan heshiiska dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho waxaan ku bilaabayaa leester
waad mahadsan tahay waxaan salaamayaa ugaaska iyo xasan oo leenka igula jiro iyo dhammaan soomaalida dhegeysanaysa waad mahadsan tahay walaalay heshiiskaasi mar heshiis annagaa badtagnay aniga oo madaxweynaha koonfur galbeed midowna na hogaaminayo xamar waxaan u tagnay in wadahadal aan la sameyno dawladda federaalka ah bil baan meesha joognay maalintaan kasoo tegaynina taariikhdeeda waa la yaqaanaa waxba waa nooga soo farcadaan waayeen annaga iyo xukuumadda federaalka soomaaliya khilaaf badanaana dhexgalay waxaan uga soo ayaan u qeybanay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka duaan oo lixda gobol ah waan usoo sheegnay waan isa soo macsalaamaynay ma garatay waa garta marka heshiiska hadda la galay sidee u aragtaa heshiiska hadda la galay wiil oo koonfur galbeed dhexda ku jiray baa halkan xukuumadda federaalka dayaarad inta uu soo dirsatay ee laga qaaday oo heshiis laga galay wiilal oo wasiiradeena kamid ahaa oo dhalinyaro ah oo annaga aan warba weynin reer koonfur galbeed wax war ay ka haayaan ma jirta oo heshiiskaas oo oo la sheegayo oo lix iyo saddex baa gashay la dhahayo wax naga quseeya male lixda gobol haddaan nahay oo koonfur galbeed oo saldhigoodan yahay baydhabo annaga mana aqoonsanin warno ma hayno meel ay ku shirayna ma naqaano waa tahay aad baad umahadsan tahay cabdulaahi maxamed idriis lesta mar kale aan kugu soo noqon doonaa sidoo kale isla su-aashaasi waxaan weydiinayaa ogaas xasan oo ah afhayeenka maamulka saddexda gobol oo iyaguna xaruntooda ay tahay magaalada baydhabo ogaas xasan sidee u aragta adiguna heshiiskaas la sheegay inuu u dhexeeyey lixda gobol iyo saddexda gobol oo labadaba kala matala dadweynaha reer koonfur galbeed bismillahi raxmaani raxiim walaalay waad macsan tahay dalka iyagu sida la ogyahayba wuxuu soo maray dagaal sokeeyo muddadii dhowr iyo labaatankii sano ahayd marka soomaalidu waxay tidhaahdaa neefka markuu dhiiqoodo luglug baa loo bixiyaa marka anagu haddaan nahay beelweynka koonfur galbeed soomaaliya khaasatan dadkii soo aasasay maamulkii saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya halkudhig annaga markuu hore wuxuu ahaa nabadgelyo in nimadan lagu gaarsiiyaa maamul goboleed koonfur galbeed soomaaliya la yidhaahdo marka waynu soo dhaweynaynaa waxaana u aragnaa tallaabadii loo baahnaa inay maanta dowladda federaalk ee soomaaliya ay hore uqaday haddii lahayn waa gartay marka maadaama heshiis lagu galay magaalada muqdisho oo u dhexeeyey saddexda gobol iyo lixda gobol balugaas xasan haddaad wax nooga taabato qodobadii lagu heshiiyey qaar ka mid a cashay aad baad umaqsan tahay qodobada lagu heshiiyey waxaa kamid ahaa marka ugu horeysa inay heshiiyeen labadii gaee isku haysatay maamulka koonfur galbeed soomaaliya xelagoriya saddexda gobol inay wada qaateen kuna heshiiyeen in nabadgelyada horumariyaan qaataan kuna midoobaan hal go hal maamul kaasoo ah maamul saddex gobola koonfur galbeed soomaaliya shabeellada hoose bay iyo bakool qodobkii ugu horreeyuu ahaa ka soo saaraan guddi shan shan xubnooda oo toban ka xubnoodna ay khariiradii ama roadmapkii la raaci lahaa ay soo diyaariyaan dhanka dowladda federaalk ee soomaaliya ee saddex xubnood looga soo daraa waxaa heshiiska ku jiray in dibooyinka xuquuqaadka walaalaha soomaaliyeed ee wada degan ee haatan maamulka ku hoos nool si siman ay xuquuqdooda u helaan kuwa koonfur galbeed ee saddexda gobol ee haatan maamulka loo sameynayana ayagana xuquuqaadka walaalaha soomaaliyeed ee deegaankaas wada degan ay ay haddii alla ku rooyay wada wadaagaan marka qodobadaas iyo kuwo kalaa ka dhaacashay waa gartay cabdullaahi maxamed idriis haddii sida aad sheegtay waxaad sheegtay in heshiiskaasi maamulkiina uusan war ka hayn dad ka tirsan maamulkiinana diyaarad lagu qaaday oo sidaas heshiiska ay ku saxiixeen heshiiska in la gala miyaad diidan tihiin mise qodobadaa diidan tihiin walaalay horta heshiis meesha maba ka dhicin warqadda oo heshiiska ay ku samayseen qodooyinka la sheegaayo oo xamar kusha ku shiray weli dhegeystayaal waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a markana aan wax idinka maqashiiyo aragtida dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho ee ku aadan heshiiska la sheegay in ay wada galeen maamulada lixda iyo saddexda ee gobolada koonfur galbeed soomaaliya anigoo ah aamine maxamed cabdi haddii aan ka hadlo maamulka saddexda gobol ee magaalada muqdisho looga dhawaaqay maalin dhoweyd waxaan u arkaa mid aan u cuntumin ummadda soomaaliyeed sababtoo ah markii aan fiirino shirkii iyo habkuu u socday waxaa ka muuqday fara shisheeye oo fara badan midda labaad dadkii maamulka sameeyey oo lixda gobol sameeyey iyo dadkii saddexda gobol sameeyey intoodii badan way wada qaylinayaan madaxdii maamulkii lixda gobolna madaxweynahoodii khaasatan kama ma fadhin meeshoo kama mid ahayn kadibna magaaladii baydhabo waxaa ka dhacay dagaal la ogyahay mudaaharaadyo wax badan oo rabsho badan marka wax ummadii soomaaliyeed dhiiggeeda daadinaayo uma malaynaayo inay noqonayaan wax ummadda soomaaliyeed u cuntamo ama gobol ha ahaato ama soomaali weyn ha ahaatee midda kaleeto dowladdii xataa way ku kala qaybsan tahay isla markii shir ku dhacay oo heshiiskii la saxiixay oo saxaafadda loo gudbiyey isla markiiba waxaa saxaafadda ka hadlay qayb dowladdii ka mid ah oo golihii xukuumadda iyo golihii baarlamaanka ka mid ah oo isla markiiba ku dhawaaqeen inaanay ka qaybgelaynin fadhi dambe oo xukuumaddu leedahay ama golo baarlamaan ha ahaato ama golo xukuumadeed ha ahaatee wasiirkii arrimaha gudaha waa maqan yahay maxay ahayd oo bannaankuu jiraa mana ku jirinin mana ammaanin marka ma garan karo aniga si warkaas uu u socon karo wallaahi horta mala xun lama malayn karo dad muslimnaha nahay waa inaan rajo fiican horta markasta rajaynaa balse ifafaalaha soo socdo anigu uma boginin ilaahay ha naga hayo dhib laakiin uma boginin ilaa faraha shisheeye ka baxaana soomaali meelay joogtaba u malayn maayo inay heshiis arki doonto waxaa la dhahaa saare maxamed cilmi waxaan joogaa magaalada muqdisho waa raacsanahay saddexda gobol wayna soo daahday soomaalina hadda maadaama loogu dhawaaqay maxaalahaa goboleysi qof walba hadda waxaa wuu garan karaa muhiimadda ay leedahay ma aha keliya in meesha xun laga fiiriyo waa in laga fiiriyaa meesha fiican iyo waxtarka ay u leedahay maadaama wax lagu heshiiyey wixii lagu heshiiyeyna inay sidaas u socoto waana taageersanahay wixii wax wanaag suubinayana waa wada taageersana oo soomaali wanaageeda iyo sharafteeda dib u soo celinaya magacayga waxaa la dhahaa sahre cabdiraxmaan faarax waxaan ku faraxsanahay saddexda gobol la dhisay waxaan qabaa aniga fikirkayga in mar hore ee la sameeyay ahayd waaba lasoo daahanba leeyahay waxaa aqoonsatay already dowladdiyaa aqoonsatay waa maamul muddaba hore laga soo shaqaynayay oo heshiis badan ka dhacay oo loo soo fikiray yacni ani waaba soo daahan qabaa guuluu gaarsiinayaa kal gobol ahaan kal soomaali ahaan waxaa la yidhahdaa maxamed cabdi cusuble maamulka saddexda gobol waxaan u arkaa inuu yahay riyo ay ku riyoodeen mana suurtogelayo mana anfacayo soomaaliya qabaa'illadayna isku dirayaan waa in laga gaaro waxaan ku dhaliirsanahay ekiska antarool baydhabaha laga xakumo wax macquula maahan kilomiter ha laga xakumo wax macquula ila maahan waa fikrad shisheeye magacayga waa aamine maxamed mursal wasiiradii hore haweenka maamulka saddexda gobol waxaan u arkaa wax aad iyo aad u fiican runtii waxay ahayd mar hore in howshaan la sameeyay ahayd runtii aniga waxaan ahaa dadka aad iyo aad u taageeraya lixda gobol inay muxuu ahaa inay hirgasho laakiin maadaama bahashii ay shaqayn weysay international community ahna ay ka shaqayn weysay qayb ahaan ay shaqayn weysay oo maamulkii hore oo mataqaanaa ardisababa heshiiskii ahaa oo ardisaba lagu soo seexay oo heshiiskaas waa in saddex gobol oo la dhiso maamulkaas aad iyo aad ayaa u soo dhaweynaya mar hore in la sameeyana ahayd maamulkan ummadda soomaaliyeed mataqaanaa ka gobol ahaan wax weyn ayuu ku soo kordhinayaa ummadda soomaaliyeed aad iyo aad ayuu waafacaya ummadda soomaaliyeed qoryo qori laysu qaatay iyo dagaal mataqaana waa ka dhammaatay wax walba waxaa la rabaa wadahadal in lagu dhammeeyo maamulkan wuxuu kaloo faa'iido u yahay dadka dagaalka wada leh inaan qofna maamulkaas aan laga qadinayn qof walba mataqaana wuxuu xaquuq lahaa waa helaya magaciigu waa cismaan maxamed cali maamulka saddexda gobol ee dowladda aqoonsatay waxaan u arkaa inuusan ahayn mid la jaanqaadaya geedi socodka nabadda ee soomaaliya hadda u baahan tahay sababtuna waxaa weeye marka u horraysa waxaa loo baahan yahay dadka deegaanka in laga soo bilaabo oo grassroot hoose laga soo bilaabo mataqaana dibheshiisiinta isla markaasna dibheshiisiinta marka laga soo bilaabo hoos waxaa loo baahan yahay in loo dhiso gobolka macnaha loo diyaargareeyo dadkaas mataqaana qaabka maamul lagu dhiso waa la yaqaanaa oo marka maamul gobol la dhisayo shuruudaha marxalado marxaladihiisa in la gaarsiiya la rabay sidaad ka warqabto waxaad ogtahay maamulka la dhisay xataa wasaaradda arrimaha gudaha oo aad ogtahay maaragtay inay iyadu ay shaqadan iska lahayd in la dhaafay baad ogtahay waxaad ogtahay mataqaanaa dadkii eldharskii deegaanada ka soo jeedo jooga waxaa ka sii daran lixda gobol nimankii lalahaad waa lagu heshiisinaya madaxweynahadii wasiirada jooga waxaa hal ninoo ka fallaagoobay ayaa waxaa la yidhi mataqaanaa ninkaasaa inoo matelaya arrintaas waxay ogtahay shirqool shirqoolkaas nama rumaysni inuu waxaan aaminsan inuu ka wen yahay dadka soomaalida xataa maamulka madaxda sare somalia ka wen yahay aan aaminsanahay waxaan aaminsanahay inuu yahay shirqool guud oo loogu talagalo soomaaliya in mataqaana dib loogu celiyo dagaaladii sokeeyo ay soo martay iyo ihaano kale oo mataqaanaa afrika o dhan saamay kartay magacaygu waa maryan axmed hilowle joogta gobolka banaadir magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan fikirkayga ka dhiibto maamulka saddexda gobol ee dowladda federaalk soomaaliya iyo beesha caalamka ay isugu keentay iyagoo lixdii gobol iyo saddexdii gobol ah in dib loo heshiisiiyo taas waa mid aan kasoo horjeedno haddaan nahay dadka degan gobolada banaadir shabeellaha hoose shabeellaha dhexe iyo weliba guud ahaan koonfurta soomaaliya maxaa yeelay dadkii lahaay in la weydiiyo go-aanadooda ama aayahooda ma ahayn dadka layskugu keenay oo heshiisiinta la dhex marsiiyey waxaan leenahay waa arin ka baxsan biniaadanimada iyo xuquuqda dadka deegaanka deegaanadaas degan oo aan waxba laga weydin waxaan ka xunnahay madaxweynihii jamhuuriyaddii federaalk ahayd ra-iisul wasaarihii ra-iisul baarlamaankii oo hogaanka dalka ahay iyo beesha caalamka inay maquuniso dadka degan degan goboladaas oo xuquuqda ku leh gobolka shabeellaha hoose oo dadka ugu badan ilaahay wuu sameeyey dalka sida dalka ilaahay uu ciidda ugu fidiyey ayuu dadka deegaanadana ugu fidiyey dadkii deganaa ee xuquuqdooda lahaa waxba lagama weydin waxaan leenahay ha laga waantoobo ha laga noqdo midaan yeeli doono ma ahan waa xuquuqdeennii waa dalkeennii soomaali ma diidan inay isu timaadaan rabnaa wax lagu qaybsaday haddana xuquuqaha dadka leh waa in laga warsadaa aragtida dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho ee ku aadan heshiiska la sheegay in ay wada galeen maamulada lixda iyo saddexda ee gobolada koonfur galbeed soomaaliya aan u soo noqdo dooda cabdirashiid khaliif xaashi waad maqlaysaa soo maa si fiican waxaad ka warantaa bal adiga sidaad u aragtid adiga ka shaksiyan in heshiis la wada saxiixdo ama heshiiskan la saxiixay muxuu kula muuqda adiga ee labadan maamul ee saddexda gobol iyo lixda gobol kale matala ee labaduba xaruntooda ay ku taalla magaalada baydhabo waa mahadsan tahay caasho iyo akhyaarta kaleba runtii soomaalidu inay heshiis saxiixato oo wixii laisku hayay lagasaga soo dhawaado waa wax wanaagsan guud ahaan in heshiisba marka lasoo hadal qaado wax wanaagsan weye laakiin hadda un akhyaarta hadda laynka kuwada jirta waxaa ka muuqata in aliisi dadkii qaar ka mida ama dadkii lixda gobol aaminsanaa aysan aaminsanin in la heshiiyey madabanuunona isagana idaacaduhu waa ka sheegahayeen iyo saxaafaddu inuu yiri arrintan ma taageersanin waxaa kaloo la ogyahayna in soomaali kale oo gobolka banaadir ama ku abtirsata ama maaragtay ka hadliisay inay iyaguna arrintan kuwaba dhex jireen oo dhahayeen lama jirno oo wasiiradiiba ay tegi waayeen shirkii golaha wasiirada iyo xildhibaanadii la sheegay inay tegi waayeen marka runtii uun isjiidjiid badan baa ka dhex muuqda mawduuca waxaana keenaya oo hadda maraykanka iyo u n ta iyo e u da iyo egad iyo african union iyo amisonna way taageereen heshiiskan way taageereen wax kalena maahane heshiiskan heshiis u burin lahaa saan haddaan loo dhigin bay horey iyagu maaragtay umuluso uga ahaayeen oo kii ugu dhaliyay jubbooyinka marka qoladan lixda gobol sheeganaysa kismaayo iyo iyo maaragtay ama jubbada hoose jubbada dhexe iyo gado oo meel kale lagu rakibay si kale loo rakibay wakti hore dhowr sano kahor ama sanadii bar ka hor bay sheeganhayeen marka in laga soo reebo way ku khasbanaayeen international community ama bulshada caalamka heshiiskaasna waxaa ka ahaa mas-uul ka ahaa inuu shaqeeyo kii kismaayo lagu sameeyey dowladda etoobiya haddana kan kaalin weyn bay ku lahayd inay ama ku qanciso ama ku culaysiso in saddexdaas gobol la qaato oo taas hore la iska daayo ama mar kuwan banaadir ka hadlahaya ama kuwii jubbada jubbooyinka u hanqaltaagahayay ama kuwan saddexda gobol isku haysta kulligood waxaa laga dhadhansan karaa soomaalidu inaysan inaysan weli aan aan aan macnaha aan laysqancin oo macnaha qabyaaladii iyo kala shakigii iyo macnaha qof kasta uu macnaha meel inuu hadda ku habsado in la wada rabo oo dalkiiba hadda runtii iyadoo maanta labaatan iyo lixdii juun ay tahay oo ama loo dabaaldegahayo maaragtay konton afar guuradii soomaaliya in runtii soomaalinimadii ay hadda ay aan aan lagu aada looga sii lagu sii degdegahayo deegaanada iyo gobolada lagu sii degdegahayo marka runtii aniga heshiis waa un la sheegay aadna waa loo buunbuuniyey laakiin hadalada idaacadaha laisku dhaafsanayo laast saddexdii bilo lasoo dhaafay waxaa ka muuqda in runtii waxyaaba badan ay meesha ka maqan yihiin oo heshiis heshiis boqolkiiba boqol muuqda uusan jirin waa tahay cabdirashiid aad baan umahadsan tahay mar kalean kugu soo noqon doonaa heshiiska sida carabkaad ku dhufatay ugaas xasan oo ku dhuftay qodobo la sheegay inay ku jiraan waxaa ka mid ah in maamulka jubba oo saddex gobol isagoo hadda matala maamulka lixda gobol saddex gobol oo ka mid a gobolada uu hoos yimaado ay sheeganayaan in uu ka mid yahay maamulka jubba maamulka jubba in dadka ka soo jeeda gobolada kale ee baay iyo bokool iyo iyo shabeellaha hoose in xuquuqda ay ku leeyihiin dadka degan maamulkaas laga siiyo sidaana saddexda gobol heshiiska lagu qaato horta taas ugaas xasan ma jirtaa heshiiska inuu ku jiro qodobkaasi xaashay waa ku jira anigana waa ku maqlayaa lesta ugaas xasan ma ku jiraa qodobkaasaan sheegay heshiiska lagu galay magaalada muqdisho ha w wuu ku jiraa waana mahadsan tahay wuu ku jiraa labada dowlad goboleed ama maamul goboleed jubbooyinka iyo koonfur galbeed sadexda gobolba labadaba wuu xusaya heshiiskuna wuu tilmaamaya in xuquuqaadka ay wada leeyihiin walaalaha soomaaliyeed ee degan gado iyo jubbada dhexe iyo jubbada hoosena iyadoo ay hogaanka u hayso dowladda federaalka inay walaalaha soomaaliyeed ee deegaankaas degan ay xuquuqda ay wada leeyihiin si awood qaybsi wanaagsan oo xalaala loo wada qaybsadaa saddexdan gobol ee koonfur galbeed soomaaliyana sidoo kale walaalaha wada degan cid kastoo deegaanka degana xuquuqaadka ay leeyihiin inay si saani ama si siman ay u helaan aad baad mahadsan tahay lesta waxaan rabaa inaan su-aal kuwa gaara ku weydiiyo mar haddii maamulka lixda gobol adigu aad ka mid tahay islamarkaana weli maamulkaasi aad la dhacsan tahay lixda gobol ee hadda maamulka aad ka mid tahay uu sheeganayo saddex ka mid a waa gooni buu u go-an yaho maamulka jubbal yidhahdaba halkaa ka jira oo hadda shaqaynaya saddexda gobol in la qaato dadka kale ee aad u doodeyso xuquuqdooda aad raadinayso ee saddexdaa gobol ee kala degan in xaggaa xuquuqdooda ay ka helaan maxaa ku jabamay kula tahay caashoy waad mahadsan tahay waa kusoo noqday deenkana caashoy maamulkan lixda gobol oo aan andifaacaya waxaa erga isugu timid gobolka baydhabo erga toddoba boqol iyo sideetan iyo saddex erga ayaa isugu timid oo sanadkii bar fadhiyey oo dastuur samaystay oo calan samaystay oo golu gulu golaha guurtada samaystay oo golo madaxtooye samaystay madaxweyne samaystay golo wasiire samaystay oo sanadkii bar u fadhiyey oo afarta iyo barka la sheegayo soomaali qabiil kasta ku jira todobadaasi boqol iyo sideetan iyo saddexdaas ergey ayaa ansaxiisay dastuurkaas iyo waxyaabahaas aan kusoo sheegay walaalay waxaad ila tahay xaqiiqda haddii loo soo sheego xukuumadda iyo dawladda federaalka soomaaliya way ogeyd ra-iisul wasiirka arrimaha gudaha oo darhaad oo ka hadlayay arrintan waa noogu yimid baydhabo madaxweynaha baydhabo yimid isagoona dhahaya hal maalin laba beri noo joojiya isagoo dhahaya ayaa noo yimid way og yihiin mas-uuliyiinta ugu sareysa soomaaliya arrintaas arrin laba wiil iyo saddex qof oo wax ka bedeli karta ma aha mid maamaaha haddaan kuu sheego soomaalida waxay hees ay tiriyana jirtay waradar hadduu dhexmooda maxaa lagu diiriyaa amise daawo hadday bukooto maxaa lagu dabiibaa caashoy dastuurkii federaalka soomaaliya oo odhanayay gobolada iida hase soo sharxaan gobolba gobolka doonaya ha raaco dastuurkaas waxaa burburiyey saddexda wadanka ugu sareyso oo ra-iisul wasaare cabdiweli ka yahay oo guddoomiyaha baarlamaanka oo sharci ilaalihii ah sharcigii constitutionkii xukum dawladda lahayd oo federaalka aan isku waafaqsanayn iidaa burburiyey mahmahadaas lixdankii ahaana iidaan u sheegayaa arrintan ummadan soomaaliyeed oo lixda gobol ay iskugu timid oo dastuurkooda samaysay oo waxooda samaysay in laba qof oo dayaarad lagu geeyey meesha iyo ra-iisul wasaaremadaxweyne iyo guddoomiye baarlamaan intay meel la fariistaan oo adduunweynihiin ay u yeeraan ma dhici karto lesta adoo raalliya hadalkaan qaybsana tan adi sababa lagu soo saxiixina waa sidaas aniga hadday tahay wadankan madaxweyne iyo wasiir ra-iisul wasaare uu dikreeto ay ku sameynayaan gobolada mise maamul goboleedyada dastuurkaa lagu daro hadda kuma jirto waa tahay lesta adoo raalliya shacabka gobolada jooga ayaa shaqadooda tahay waxaan adduunka u sheegayaa intaas ay ka noqdaan ra-iisul wasaaraha weliba khaasatan ra-iisul wasaaraha waxa uu rabaa ra-iisul wasaaraha oo wiilashayada ah oo anaga isku reerka nahay in lacag lasoo siiyo baydhabo loo soo diro dib naga dhex dhaco waxyaabahaan ka baqaayo o adduunkaan u sheegaya aada cabsideed i hayso waxaa waaye in baydhabo balaayo kale ka dhacdo fisno ka dhacdo dhaqaale ay soo qaataan haloo sheega dadkaan aan wax magaradka ahayn oo dadka isku leynayo lesto waad mahadsanta ogaas xasan baan siinaya ogaas xasan lesto intaasoo qodob uu sheegaya maxaa kaga qancinaysaa maadaama labadiinaba magaalada baydhabo aad joogtaan labadiinaba isku masiir aad raadinaysaan hase ahaatee laba dhinac aad kasoo kala jeedaan maxaa dadkii degaanka aad ku qancinaysaan cashay aad baad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee doodda inoogu qaybinaysid waxaan rabaa horta walaalkay mister lesto inaan u sheego aniga iyo isagu waxaan nahay xogogaal arrimaha ka dhacaya koonfur galbeedna inta uu joogay deegaanka anna waa ku sugnaa su-aasha meesha taagan waxay tahay walaalkay marka uu leeyahay laba inan oo aynu qaabanahay baa dawladda federaalka ay hesiis la soo gaadhay dalba nuunow maxamed oo hogaaminaya wafdi ballaaran baa loogu wacay magaalada muqdisho si annagaba naloogu martiqaaday dawladda dhexe ay martiqaadka noogu fidisay si dhibaatooyinka kadida deegaankaas looga helaa xal waxay yimaadeen magaalada muqdisho annaguna waxaan nimid magaalada muqdisho dawladii dhexe ee federaal ee soomaaliyeed oo loo igmaday hagidda iyo hogaaminta dalkan loona doortay iyo ayagu waxay isku mari waayeen way isku fahmi waayeen in la qaato nabadda oo haddana la joojiyo dareenka faraha badan ee uu walaalkay muujinayo kama dira deegaanka uu haatan joogo dadkaas muddo sanada ayay wada joogeen laba aragti oo fikrada ayay kala wateen wiilna loogama dhimanin cidna laguma dilin dhibaatana kamaysan dhicin aragtidina maanta waa lagu midoobay waxaana suuragala in xukuumaddii dalka maanta loo egmaday inay masiirka ummadda ka turjunto ayuu aragtay xal waad mahadsantahay walaalaha iyaga garabka kalena xal u arkeen marka ay diideen inay qaataan nabadda iyo wacyiga maanta dalka ka jira ayay cara ugu laabteen magaalada baydhabo dowladdu waxay si toosa u casuntay niman ka tirsan golaha wasiirada si ay u qaataan nabadda garabka kale ay diideen waata ogaas xasan horanay nabadda ayaan wadnay haddana nabadii ayaan qaadanay walaalaha iyaga kale ee iyaguna aaminsanaa fikirka lixda gobol lixda gobol iskuma haysto waa gobollo soomaaliyeed oo soomaaliya oo dhan baa wada degta laakiin nabadda wax walba ka horeysa annagu nabadaan qaadanay walaalaha iyaga kaleo nagu soo birina nabaday qaateen si bulshadan dib u dhaca uu ku yimi dagaalada iyo abaaruhu ay daashadaan laga saaraa dhibta waatahay nabadda aad u diidiyey horumarka dadka loo wado waa tahay ogaas xasan aad baad mahadsantahay cabdirashiid khaliif adnoo kuusoo noqon doonaa waxya raalle waxaan rabaa inaan leesta ku laabto leesta wasiiro gaaraya sida la sheegay ilaa iyo sideed wasiir oo maamulka lixda gobol ka tirsan ayaa la sheegay in ay ka tanaasuleen lixda gobol oo ay saddexda gobol ku qanceen oo heshiiskaasna ay wax ka saxiixeen maxaa adiga ka duwan saaxiibada oo hadda ra'yigoodii bedelay oo adiga weli kuu muuqdo ra'yigaagii aada weli ugu dhegan tahay lixda gobol waad mahadsan tahay caashoy horta sideed wasiir ma aha dadka dayaaradda loo soo diray oo lasoo qaaday anagoo xagga joognaba la keensaday waa afar wasiir afartana meeshaay joogaan cid kale oo weheliso oo wasiirada oo koonfur galbeedna ma jirto tan labaad waxaan kuu sheegaya yani waa kuu sheegay ummadda tan waxay leedahay masiir ay leedahay shacab bay leedahay shacabkii aad ogeyd oo baydhabo joogay waad og tahay adduunka saddex gobol iyo laba gobol iyo saddex gobol ee waa lagu murmaa waa las waa la isweydiiyaa laakiin cid oo documenti intay saxeexdo ay qaadato wax saxeexdo oo leedahay aniga dhulkii iyo shacabkeydii oo halkaas iyo halkaas deganaa waan ka tanasulay saxiixaydana waa kana waa adduunka tii ugu horeysay federatyonahan toddobaatan sano ayaa lasoo raadinayay ummadda tan oo lixdaas gobol degta toddobaatan sano ay soo raadinayeen awowyaashayna aan kasoo gaarnay waxyaaba badan aan kasoo gaarnay ilaa izoobasha iyaa soo raadinayeen way ku dhinteen say u raadinayeen ay ku dhamaadeen ilaa ay hadda nin documenti saxiixa waxaa jira labadaas wiil oo halkaas joogto oo saxeexday saxiixa magaa documentigii ay horyaala oo leeyihiin goboladaas goboladaas annaga mani
waa tahay ogaas xasan waa ku siin doonaa adigana waa tahay lesta lesta waa lesta waad mahadsantaha hadalka aan qaybsana adoo raalliya lesta may maqlaysaa waan u sheegaynaa ummadda masiirkooda oo iyaga ay garteen waan ka dhaadhicinaynaa in ay dhibaato u geysteen ummaddaas maalin maalimaha ka mid lesta waktiga aan ka hadli doonaa lesta waxaan rabaa inaan cabdirashiid khaliif siiyo cabdirashiid khaliif bal dooda halka ay marayso waad maqlaysaa maxaa ku dari lahayd doodu waa un dee hadda un soomaaliya waxaa laysku markii federaalkii dadkii ay dawladdii waktigii laba sano ay ka hartay laba labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa hadda xamaasada soomaalidu ay noqotay maamul goboleedyo halkaasaa lagu farafootamaya oo dad siyaasiyiin hore ahaan jiray oo wasiiro iyo xilal ka hayay muqdisho ka hayay baa hadda goboladii ku faafay ayagaana maarata ama jubbaland raggii aadka uga shaqeyn jiray beriga hore wasiiro hore ahaayeen midii hadda mardaadi oo dhahaya dowlad baan ka sameeyay labada shabeelle wasiir hore oo gaashaandhig buu ahaa haddaas raggaas baydhabo jooga oo hawshaan wada waa wasiiro hore iyo xildhibaano hore marka siyaasiyiintiiba hadda maadaama aada loogu celceliyey in labada kun iyo lix iyo tobanka an odayaasha dhaqanku doorasho in la geli doono lagu celceliyey oo aan lagu noqon doonan habkii hore ayna muuqato doorasha inaysan dhici karin dareen ah baa siyaasiyiinta waxaa ku jira dareen ah in maamul goboleedyadu ay noqon doonaan kuwa siyaasadda dejin doona oo xildhibaanada soo socda iyo waxaas marka mawduucan ba hadda wuxuu noqday midka xiisaha leh oo lagu maqan yahay oo qof kasta rabo inuu meel uu ku habsado shacabka soomaaliyeed ama baydhabo ha joogaan ama kismaayo ha joogaan ama gobolada dhex ha joogaan ama banaadir ha joogaan ama kuwa waqooyi iyo bari ha joogaan dad yar baa danahooda dadkaas waxay u baahan yihiin oo ku murmahayo dadkaas waxbarasha hala siiyo caafimaad hala siiyo cunto hala siiyo siyaasiyiin baa hadda raba inay aagag degaan oo aagag xirtaan si hadhow labada kun iyo lix iyo tobanka ay u noqdaan dad cod leh oo me- marka habkaas baan ugu arkaa macnaha scrambling waxa ingiriiska lagu yiraahda ama maaragtay waxaa lagu faafay ama lagu fidahayaa dhul dhulkaas oo dhanna shabaab baa ku hareereysan oo magaalo kastoo ka mid a ee, oo hadda laysku hayhaysto ciidamo as- ajaaniba oo ethoobiyan iyo Waa tahay.
burundi iyo rwanda aad jooga shabaabna banaanku ka jooga laakiin siyaasiyiin soomaaliyeed baa runtii isku dagaalamaya marka aniga aad baan uh, macnaha ay ii dhibta markaan maqlo ee, ee, in ee, maslaxad umadeed la- la- hadda arrinta ay salka ku hayso Waa tahay.
Soomaalidu- soomaali soomaaliya way qaadaa laakiin hadda siyaasiyiin un baa raba inay is- macnaha meel cagta la helaan ay hadhow ka gargurtumi karaan waa tahay cabdirashiid khaliif aad baad umahadsan tahay ugaas xasan si kooban waxbaad gocanaysay maxaa ku dari lahayd cashar waa mahadsan tahay walaalkay waxaan rabaa marka uu leeyahay heshiiskaasi ma aha heshiis loo wada dhan yahay waxaan u sheegayaa golaha guurtida eh, odayaasha dhaqanka soo dhisay lixda gobol eh, meesha uu asagu hadda wasiirka ka sheeganayo raggii keenay dhammaantood waxay ku sugnaayeen markii uu dhacahayay heshiiska magaalada muqdisho uu ka dhacahayay ugu yaraan dhowr iyo soddon oday oo odayaashii golaha guurtida ee soo dhisay lixda gobol baa ku sugnaa ee asna uu garanayo mid mid haddaan ugu tilmaamo uu garan karaya marka eh, marka waxa fiican marka la hadlayo waxa laga hadlahayaa inay noqdaan wax ummadaa u danaynayo Waa marka tahay.
colaad iyo dagaal aan deegaankaa ka jirin Waa tahay.
in hadda la colaadiya oo la yidhahda waxbaa dhacayaa aniga waxaan qabaa inaysan macquul ahayn marka Ugaas Xasan.
heshiiskan heshiis caalami buu ahaa walaalihii dagaalamana way ku heririyeen qoyihii dhaqanka ee soo yeegleelay lixda gobol asagoo hadda wasiirka u yahay baa taagnaa dhowr iyo soddon xubnood waa tahay waxaa la Markhaati ka ahaa heshiiska.
waa tahay waxaa kolay ilaa hadda carabka lagu dhuftay malaaq malabow iyo malaaq shiine in ay ka mid ahaayeen dadkii heshiiska joogay waxaan rabaa annagoo si koobanna u hadlayna isla markaana ismaqlayna een, bal labadiinuba waxaad kala matashaan laba maamul oo saddexda iyo lixda gobol ee maamul goboleedka koonfur galbeed iyo saddexda gobol marka waxaan rabaa labadiinu midkiinaba inuu ii sheego waxa uu ugu arko maamulkiisa inuu yahay midka saxan leesta si kooban waqti yaraan haysanaa
aniga horta baaqa inaad dadweynahan u sheegana waa rabay arrinta Baaqa- kusoo gaabiyey.
baaqa gadaal iigu dhig, maamul- Heshiiskii ay horyaalo oo oo malaha ugaadka ay samaysteen waxaa ku qoran heshiis ku sameyn gobolada koonfur galbeed dhowr gooraad ka hadashay arrintaas leesta waxaan rabaa su-aasha aan ku weydiin aad usoo noqotay ah waxa maamulkaaga aad ugu aragtid inuu yahay midka saxan si kooban waxaad haystaa toban second please wa waa ku sheegay taas ee, maamulkayga waxaan si koo uga arkayaa inuu saxan yahay ee, ee, maamul oo dasuur leh oo calan leh oo oo, ee, golo guurta leh waayaan ku yidhi oo ergeyda ka soo qayb gashayna toddoba boqol iyo sideetan iyo saddex qof ay tahay ay ansaxeeyeen oo lixda gobolna ka kala yimaadeen waa tahay waxaan rabaa ugaas xasan inaan siiyo waa dad few people oo hal family ah hal reer ah Waa ta- malaqshiin iyo malaqmalabo iyo waa waa una familia oo mirafle la yidhaahdo hadii laba qof iyo saddex qof iyo hal family ma ma- ma qaadan karaa Wa- masiirka.
waa tahay ugaas Waa xasan mahadsantahay.
ugaas xasan si kooban Een, maxaad ugu aragtaa heshiiskan inuu yahay mid muhiim u ah dadka reer koonfur galbeed caashay aad baad u mahadsan tahay Ee, goboladan koonfur galbeed la yidhaahdo saddexda horta waa buucdii soomaaliya halka mar waliba ay sirta ka quran tahay waa koonfurta ko- soomaaliya saddexdaa gobol marka mar hadday saddexdaa gobol maamul iyo kala dambeyn iyo xuquuq siman laga helaa waxaan aaminsanahay soomaaliya oo dhan ba inay tahay ee, meel nabadgelya ay kusoo dabaalantay saddexdaa gobol oo kalena walaalaha degan wada degan xuquuqda ay leeyihiin waa wada helayaan haddii ilaahay idmo aniga lafteeda waxaan kasoo jeedaa gobolada jubbooyinka dadkayguna meeshay u badan yihiin ma iyo bakoolna dadkaygu waa degay iyo shabeellada hoosaba marka in maa saddexdaana wixii xuquuqaada walaalaha soomaaliyeed ay kuleeyihiin si saaniya nabadgelyo ku jirto colaad ku jirin la helo saddexdaana maamul ummada soomaaliyeed ay u wada dhan tahay waa xuquuqda tahay la aad baad helayaa umahadsanta aad aad baad umahadsan tahay kelimada ugu dambaysa cabdirashiid khaliif maxaa xalka u aragtaa Ee, xalku waa in ee, ee, hadalka ah, dhinaciisa loo bato ee, aan la iska indhisaabin in ee, arrintu halkaas aysan ku dhammaane ee, dhinacyo kala duwan oo ama hadda ninka ragga hadlahayo oo baydhabo kasoo hadlaya oo mawduuca diidan iyo kuwa xamar ka hadlayaba iyo guud ahaan ee, dadka ay talada ku koodo soomaaliyeed in wadahadalka iyo arrinta in laga sii wada hadlo in lagu sii jiro oo aan loo qaadan in arrinta lasoo afjaray ee ee weli wax badan ay dhiman yihiin in la fahmo weeye guud ahaana mar kasta oo la hadlaayo iyo ama wax la dejinaayo aan lagu dejin markaas in wax lagu kala furdaamiye ummadda soomaaliyeed maxaa u danaya maxaa u ari kara mana maskaxda lagu hayo
intaasna dhegaystayaal waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta igala qayb galeen cabdulaahi maxamed idriis selesta oo ah wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo ugaas xasan oo ah afhayeenka maamulka saddexda gobol labaduba waxay joogaan magaalada baydhabo iyo sidoo kale cabdirashiid khaliif xaashi oo ah guddoomiye ku-xigeenka macadka heritage ee xaruntiisu ay tahay magaalada muqdisho intaan markale kulmi doonno nabadgelyo